Maamulka degmada Cadaadis oo ku dhawaaqa abaarta ka jirta degmada iyo deegaanada ku xeeran ayaa muujiyay xaalada adag oo deegaanka iyagoona magacaabay guddiga gurmadka abaaraha waxay qayb ka tahay dadaalada lagu doonayo in laga jawaabo baahiyaha degdega ah ee dadka ay saameysay abaartu guddigaasi wuxuu ka shaqayn doonaa sidii loo hubin lahaa in gargaar loo gaarsiiyey dadka u baahan gargaarka iyo garab istaagga isagoona sidoo kale samayn doona qorshayaasha lagu talagalay in lagu horumariyo waxyaabaha lagu caawinayo dadka tabaalaysan ee abaartu saamaysay taasina waxay qayb muhiima ka tahay in maamulka iyo bulshada raacdeedo si iskumada ay uga jawaabaan baayaha abaaraha ka jira deegaanada hooska degmada cadaado taasoo lagu taageerayo in cunto lagu gaarsiiyo dadka iyo sidoo kale xoolaha ay saamaysay abaarta daran ee ka jirta degmada deegaanada ku xiran ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay namadoonada degmada cadaado iyagoo noo sheegay in laga qayb qaato ka tacaalidda iyo sidoo kale kortegida abaarta dadka saamaysay waxaan leenahay dadka muslimiinta iyo dadka ehelka ah iyo dadka dadka qaraabadooda ah iyo haddii aan lakuna jaaliyadaha dibadda iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka dadka matala waxaan leenahay dadkiina waa dhibaataysan yahay waa baahan yahay waa ooman yahay waa dhibaataysan yahay waxaan leenahay ilaahay baa dhibaatada ka saari kara laakiin waxaan idinka rabnaa ciddii wax heli karta oo dadkaa wax dhaanta oo haddii alla ku ron yahay cid kasta la xiriiri karta in dadkaa maanta qayladhaan baan nahay dadkaas baan u qayladhaaminaynaa guddi baan qabannay shan iyo toban qof ah oo rag iyo dumarba leh guddigaasaan rabnaa in lala soo xiriiro in lagu soo aadsho
walaalayaal meeshaan maanta waxaa isugu yimid dad arkay dhibaato ka jirta degaanka dhibaatadaas degaanka ka jirta markii la arkay taladii waxay noqotay in guddi la qabto walaalayaal qofkii la baxaya hadday tahay ganacsatada hadday tahay qurbajoogta hadday tahay wasiirada hadday tahay baarlamaanka hadday tahay yaa alla waxsiiy maanta annagu waxaan nahay ergo ergo muslim baan nahay waxaan ka ergoonaynaa dad dhibaataysan baan ka ergoonaynaa waxaannu leenahay walaalayaal dadkaas dhibaataysan waa idiin sadaqo dhanka kale qaar kamid culammada degmada cadaado ayaa ku baaqay in la qabto salaad ramadoon iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in dadka alla xusii ay caawiyaan dadka ka hooseeya ee tabaalaysan qofkii wax ka qaban kara oo ku fiirsadana ilaahi subxaana watacala wuu kula xisaabtamaya qof walba waxaan leenahay intii awooddiisu iyo karaankiisu ay dhan tahay dadka masaakiinta ee baahan ee ooman ee rafaadsan ee xilliga ramadaanka ku jira qof walba intii uga qayb qaadan karin uga soo qayb qaataan u soo jeedinaynaa dhammaanna waxaan u soo jeedinaynaa haddii alla idmo maalinta arbacada ah waxaan qaban doonaa roobdoon bannaanbax roobdoonahan qaban doonaa haddii ilaahay ogolaado waxaa kaloo soo baxay oo shirka ka soo baxay in attakaaful lijtimaaci la sameeyo isgarab istaag dadka danyartaa dhimaataysan weliba bishii ramadaan dhexdeeda laga yaabo waxay ku afuraan ama ku suxuurtaan inaysan heli karin in la gacan qabto nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhanayaa wahal tursaquuna wa tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum ma laydinku irsaaqaa oo ma laydinkugu gargaaraa ilaa dadkaydna tabarta daran maahane gudoomiyaha degmada cadaado ayaa sheegay maamulka degmada cadaado ku howlaya sidii loo marin lahay adeegyada gargaarka loogu filan dadka ee abaartu samaysay ee ku dhaqan degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxaan leenahay walaalayaal dadkiinnii way baahan yihiin waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo duruuf adag ayay ku sugan yihiin waxaa ka jira deegaankii abaar biyo la'aan cunto la'aan waxaana lagu jiraa xilli kulul oo haddana ay ku soo aaday bishii barakaysneed ee ramadaanka ay ku soo aaday waxaan ka codsanaynaa wasiirada iyo xildhibaanada in ay ama saddex bilood ama afar bilood mushaarkooda ay dadka ugu deeqaan oo aynan keliya xilliga doorashada keliya aysan imaanin ee xilliga dadku ay duruufaysan yihiin iyo duruufahooda ay ka warqabaan dadkan waa dadkii idin doortay waa dadkii kuraasta aad ku matalayseen waa dadkii ay ka soo jeedeen ergooyinkii idiin codeeyey haddii hadda dalku u gudbo qof iyo codna waa dadka aad codka ka soo raadsan doontaan qaybaha kala duwan ee dalka intiisa kale ayaa sidoo kale waxaa ka jira abaar saamaysay xoolaha iyo dunya taasoo ay ka cabanayaan dadka reer guraaga ah ayna ugu horeeyaan baahiyaha ka jira biyaha iyo sidoo kale baadla-aanta haysato xoolaha iyo dadka ku dhaqan dhulka miyiga oo ay ka jirto abaar daran oo saamaysay dunyada iyo xoolaha intaba dunyada iyo dadka intaba